رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا kale abwaabtii xusn اlkhuluqa ayaan bilowgeedii ama xadiidkii ugu baabkii ugu horreeyey kuba dhex jirnay ana abwaab waxoogaa ay noqon doontaa adigu bal xusn اlkhuluq iyo wixii kolley bal kol masaawi اlakhlaaq oo soo yar dhex geli karta ama dhex gelaysaana meelo qaarkood way jiraysaay bal wax inoo socon doona marka baabkii ugu horreeyaan kuba jirnay baabu xusn اlkhuluq axaadiistiisii hore wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna cabdاللahi بن صاlح qala xadaثna الlayث qala xadaثnii yزيid بن الhaadي عan cmr بn شhuعayb عan أbيه عan jadih أnahu samca النabiya slى الlه عalيه وasلم yquul cabdالlahi بن صاlح oo kaatibkii layha iyo imaamkii layth ibnu sacad isaga marar hore oo dhowra waynu soo aragnay yasiidkanna waxaan filayaa waan soo maray haadigan imika loo tiiriyo waa awowgiisii labaad weeye waa nin taabiciinta raggii ugu dambeeyey ka midoo hiqo ah axaadiis axaadiistiisu ay badantao kutubta lixda aba ku sugan ee magaciisu waa yaziid ibnu cabdillaahi ibni usaamata bni lhaad oo haadku waa markaa waxaa u imanaya waa isaga aabihii awowgii weeye waa yaziid ibnu cabdillaahi ibni usaamata ibn اlhaad weeyaan waa nin adugu baltaas can camr bni shucaybin can abihi can jaddi marka intana inagu cusub oo hore aynaan usoo arag kolley marka la eegana san imika ay u taalo camr bni shucayb can abihi can jaddi axaadiis waxoogaa ah oo weliba fiqhiyaad u badan oo kutubta sunanta ku sugan ayaa dariiqan laguba wariyaa dee markaasna kolleyna tarjamadana culimmadu waxay kuba tiriyaanba markay xasanka tacri ay sheegayaan ee ay amsiladiisa sheegayaan manaa bal asaaniidda xadiiskooda uu xasanka noqdo bal aclaa darajaati alxasan uu gaadhsiisan yahay aimada qaarkoodna marka ay tasxiixiyaan oo ay bal matalan xadi haddaan wax kaloo lagu cileeyaa jirin oy tarjamadunta ay intaas tahay ay tasxiixiyaan ayay kaba mid tahay camr ibnu shucayb can abihi can jaddi marka can abiihi waa camar ibnu shucayb baa warinaya xadiidka wuxuu ka warinayaa can abiihi aabihii shucayb buu ka warinayaa waa aabihii shucayb can jaddihi damiirkan can jaddihi ku jirana shucayb baan u celinaynaaye camar uma celinayno oo xagga ruwaadda dee qoys unsan oo kale fulaan can abiihi can jaddihi waa waxoogaa barhkood ay mualaf ama ay kitaabba ku khaas yeeleen taraajimtooda uun inta badanna damiirku wuxuu u laabmaa uun damiirka ka horeeya halkuu u laabmayey laakiin tarjisa dee bahs ibnu xakiim can abihi can jaddi aynu kitaabka bilowgiisii ku soo maray oo halkii bal matalan waalidka oo kale iyo birigiisa mucaawiyat ibnu xayda laakiin halkan isagu intan uu kaga duwan yahayoo can jaddihi iyo damiirka camar uma celinayno ee waxaan u celinaynaa shucayb oo waa shucayb awowgii abtirsiintuna say dee noqonaysa magacyaduna waa camr ibnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillaahi ibni camr ibn alcaas weeye awowgu markaa saxaabiga xadiidka warinaya waa cabdullaahi ibni camr ibn alcaas saxaabigaa weeye shucayb aabihiina muxamed baa la yidhaa muxamedka markaa kol meelo qaarkood oo naadira waa la arkay isagoo riwaayada ku jira ee laakiin inta badan riwaayada kuma jiro shucaybna awowgii cabdillaahi ibnu camrin uu soo gaadho isagaaba koriyey baa la yidhaah oo aabihii baaba ka hor dhintay markaa dee samaaci samaaciisa iyo maqalka uu awowgii cabdullaahi ibnu camrin wax ka maqlay waa wax inoo sugan oo inoo saxiixa haddaba waa camr bnu shucayb can abihi can jaddi waa camr bnu shucayb ibni moxamed ibni cabdillaahi ibni camr ibn alcaas oo bal markaa shucayb wuxuu ka warinaya awowgii cabdillahi ibni camr ibn alcaas bal wuxuu ihi markaa haddaba cabdullaahi ibni camr ibn alcaas kolley dee shucayb waa taabici waa ka awowgiina la kulmay waxa cabdullaahi ibni camrin ba anahu cabdullaahi samica wuxuu maqlay annabiya salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu xaal uu ku qowlayo أkbirukum hamsadii istifaamka ayaa xadfan oon qadaraynaa ukhbirukum ukhbirukum weeye waayo calaamadii istifaamku waa xagga dambe oota ku sugan hadhowna jawaabtooda baan arki doono ma idin sheegaa ma idinku waramaa biaxabikum ka laydin loogu jacayl badan yahay ilaya aniga xagga macnaha idinka marka la eego kan ugu jecelahay xaggiin wa aqrabikum dhowaan badan minii aniga xaggay majlisan meel la fadhiisay iyo majlis yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo imika adduun ahaana kan uguba jeclahay marka la eego idinka dhexdiina in xagga marka la eego qiyaamana ka iigu dhow majliskiisu aniga halkay aan joogo ugu dhow yahay kaa maydin sheegaa baa rasuulkii ilaahay yidhi fasakata alqowmu qowmkii way aamuseen facaadahaa u celiyayoo maratayni laba goor aw halaatan saddex goor buu ku celiyey oo rasuulka ilaahay baa ku celiyay taa waa suurtagal inay markii hore dee aanay su-aal uba fahmine inuu khabar yidhaah waan idin sheegayaayoy sugayeen bal rasuulka ilaahay inuu tilmaamo celintani waxay dee keentay waa dee inay markaa way jawaabeenoo waa su-aal u weydiinayo xagga weydiintana kollay waa dee soo jeedin iyagii uu soo jeedinayo dihnigoodii iyo qalbigoodii uu ku soo xidhayo waxaan uu u furayo waxaan uu sheegayo si ay ugu baraarugaan oo ay u xafidaan oo hagaag loogu fahmo oo iyagoo ruuxi dee wax kale hadduu doono ka fikiraya ama meel kaleba u jeedo hadduu sheego uun xadiidkan muhimkaa waxaa dhici karta inuu ka kala baxsado oon laakiin waa soo jeedin waa baraarujin waa tambiih oo bal matalan dee intaan cashir darsigiiba la bilaabin kollaysan dee marka tarbiyadaba la yidhaah bal halla macnaa waxay keenaya un wax kastoo keenaya in dee kii dhegaysanayay dihnigiisii la soo jeediyo darsigii lagu soo xidho taas in lalaba yimaado bal haddaba rasuulkii ilaahay waa ku celceliyey arrinkii markaasaa faacada maratayn halaata markaasay qaalal qowmu qowmkii yeedhaaheen nacam yaa rasuul allahi haa rasuulkii ilaahu noo sheeg bal kaa dee mansiladaa weyn leh oo ah rasuulkii ilaahay inuu kii ugu jeclaa cidba yahay inuu yahay kii ugu dhowaa xagga majlisaan waa mansilo aada u saamiyo aada u sarraysa qaala markaa rasuulkii ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh axsanukum ka idinku fiican weeye khuluqan xagga dabeecada oo xagga marka la eego khuluq ahaan ka idinku wanaagsan dee waa ka mansiladaas leh sifadaas ruuxa kuba sifoobay marka waxaa iyada inoogu sugan bal ee kollay wixii meeshaa kuba yimina way badan yihiin rasuulkii ilaahayna xusnulkhuluq in laguba gaadhaya xadiid inooguba yimi oo ruuxu dee isagoo hadda waajibaadkii ilaaliyey weeye manhiyaadkii kaba dheeraaday inuu xusnu khuluqihi ku gaadhayo darajata saa'imi alqaa'imi kaa soomka badsanaya ee habeenkiina qiyaamka badsanaya derajada uu taa kuba gaadho in xusnulkhuluqiisan uu kuba gaadhayo waa markaa in waa waxyaalaha dee janno lagu galana taqwada ilaahay iyo dee xusnulkhuluq baaba ugu badan siduu rasuulka ilaahay xadiid kale kuba yidhi haddaba taas weeyo markaa waxa inoogu sugan uun bal xusnu اlkhuluq mansilada uu leeyahay fi lislaam iyo fadiilada weyne uu leeyahay ayaa xadiidka inoogu sugan sida dee axaadiis badan oo kaleo baabka kuba soo aroortay ay tahay axsanukum khuluqa xadaثna ismaaعiil bn abi waysin qaala xadaثanii cabdالcaزiiz bn mحamedi can mحamed bn cajlana عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح الصماني عن أبي هريرة أن رsuuل الlahi صلى الlه عليه وسلم qاaل ismaaعiil بn abi weys aad buu kitaabka ugu soo noqnoqdaa kolley صaxiixiisana waa saas oo kale oo horaan usoo yar tarjamaynay isaga eni ay walaalayiinna waa ti aan maalin dhoweyd soo hayno abubakr ibn abi uweys baan soo haynay cabdilcaزiiz ibn mحamed daarawardina waa dadka iyaguna kitaabka kusoo noqnoqdo horeba waan usoo aragnay waa daarawardi maxamed ibnu cajlaanna dee waaba tan isagana isagii aabihii ba aynu soo aragnay ee weliba marar aan soo aragnay qacqaac ibnu xakiim waxaan filayaa imika inoogu horeysa waa nin reer kinaana oo reer madiine ahaa oo taabici oo hiqa ah ama qolada adigu kolley taabiciintii yaryarayduun dabaqaha kaba dambaysay ama kuwa afraadba ah ruwaadda marka saxaabadii kuwa koobaad lagaba dhigo waa nin reer madiina aan leenahay oo taabiciya oo hiqa ah qaaqaac ibnu xakimin alkinaaniyi almadaniy abusaaxib samaan horeynu usoo aragnay oo waa ninkan dee marka la eego weliba abu hurayra kutubta si guudba ragga ugu axaadiis badan weeye cidda axaadiista abu hurayre warisay isagii abu salamata bnu cabdiraxmaan iyo malaa dee waa martabada ugu horeysa dadkii asxaabtii abu hurayre ahaa ee axaadiistiisa warinaya markaan eegna axaadiista kutubta kala duwan kuba sugan waa dadka uguba badan buu abu saalex kaba mid yahay oo waa kunyadiisii kolley magaciisa dakwan baa la yidhaha dee isna maaha imaka un marar baa inoo horreeye ee waxaan soo yar kordhon baan sheegaynaa asamaan waa dee adigu imaka nisbo nisbadii xaggan xerafta ee facaal kuba imanaysa iyo taa kaba imanayso waa min asamni oo waa kii subaga iibinayay wey oo waa tii lafdigii samniga wey marka asamaanna waa la yidhaha azayaatna waa la yidhaha zaydkii iyaduna waa taasoo waa kii subagla ahaayo ujeeddadu waxa weeye ninka shaqadiisa iyo wadiifadii ama shaayaaba ahayd kolley malaa kufa intuu ka keenuu basrana keeni jiray zaydka iyo samniga iyo waxaasuu iibinayay magaciisa dakwan baa la yidhaahaa waa sayr ibn abi saalixan isba soo marnay aabihii iyo dee maalmo dhoweyd ba aan soo hayne bal dee xadiidku waa kii aynu abusaalixe laftigan asamaan ba ah waa shaqo waa nisbo oo markaa waa macnaa ruuxa ama dee samniga iibinaya iyo zayaatna labadaba waa la yidhahyo waa xirfadiisi iyo shaqadiisii wuxuu yihi abu hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaala wuxuu yihi inamaa bucihtu liutamima صaalixa اlأkhlaaqi inamaa bucihtu wuxun baaba layla soo diray oo aniga layla soo diray liutamima inaan taam yeeloon buuxiyo صaalixa اlأkhlaaqi akhlaaqda teedii fiicfiicnayd ama akhlaaqdii fiicnayd inaan dhammeeyo oo aan buuxiyo ayaa layla soo diray oo dee kollay diin kasta oo ilaahay soo dejiyey iyo rasuul kastuu soo diray makaarim alakhlaaq waa usuusha marka la eego umuuraha waaweynay dee rusushuna kuba kulmayeenoo uu la yimi akhlaaqda teeda fiican boorin laysku boorinayo laysfarayo laysu jidaynayo wixii xun ee masaawil akhlaaqna la isaga digayo rusushi way laba timi haddaba dee akhlaaqdaas marka la eego adyaantii hore haddii la eegiyo rusushii hore waxay la yimaadeen dee kolley wixiina rasuulkii ilaahay waa la yimi umuuro kale oo dee aan risaaladan khaatimada ilaahay subxaanahu watacaala dee uu waxa weeyaan dee ke ku sheegayba ama dadka uu kuba faray waayo risaalo ka dambaysaa ma jirto risaalo nasakhaysaa ma jirto waa taasoo wixii ilaa inta qiyaamo laga gaadhayena waa shareecada mustamirka ee wakti kasta iyo jiil kasta iyo cid kastaba wixii ay u baahnaayeen inay maslaxadoodu xataa maslaxada mutajadidka kolba cusboonaanaysa ee waxyaalo kale markii hore aan jirin ay soo kordhayaan haddana iyadiiba u wada waasac noqonaysa marka bal wixii makaarim alakhlaaq ahaayee hore loo inde matalan dad ama rusushii hore ay la timi oo dhan ee lala soo diray ayuu buuxinayay weeyaan oo wixii ka dhinaa kuwii horena waa jiraan wixii ka dhinaana ilaahay subxaanah watacaala waa ugu soo kordhiyo ugu taam yeelay haddaba insaa shareecadiisu ay sharaa'icdii oo dhanna u khatintay dee bal wixii sharaa'icdaa ku wada sugnaa ee maslaxo ahaa n wakti gaara iyo jiil gaara unaan kuba xidhnayna shareecadiisa ay u kulansatay ayaa rasuulkii ilaahay uu laba yimi dee shareecada dee waxa weeyaan qur'aankii iyo xadiidkiisii kaba koobane makaarimtii iyo akhlaaqdoo dhamme ay kuba dhan tahay haddaba aniga waxaa lay soo diray waa taas si aan u buuxiyo u dhammeeyo wixii bal makaarim alakhlaaq ahaa oo rusushii hore waxay la yimaadeen oo dhan oon dee marka la eego san diinteenna ay ugu urursan tahay iyagii aan diimii hore iyo rasushii hore agtooda ugu wada dhammayn inaan buuxiyo dee iyaguna way la wada yimaadeen oo rasuul kastaba makaarim alakhlaaq waa la yimiba diin kastaoo ilaahay jideeyeyna way kuba sugnaydeen laakiin waa ikmaalkeedii itmaamkeedii sida shareecadeenuba ay nooca uba tahay inamaa bucitu liutamima si aan u taam yeelo makaarim alakhlaaq asaalix alakhlaaq makaarim akhlaaqna laftii soo aroori weeye akhlaaqateedii fiicfiicnayd xadaثna ismaaعiil qaala xadaثanii malik can ibni shihaabi can curwata can caaishaةa radia allahu canha anaha qaalat xadiidka sanadkiisna waa dadkii iyadana aynu dee in badan ba ama marar kala duwan ba soo aragnay ismaaciilla waa ninkii makabaan haynay waa ismaaciilkan sheekiisa markay noqoto waayo ismaaciillo kale oo dhexda gelayaa jira xagga ugu dambaysa ismaaciil ma galaba oo dee saxaabi ismaaciil la yidhaha ma jiraba saxaabi ismaaciil la yidhaha iyada ma jira xaggaasi laakiin dee dhexda waa kaa ismaaciil ibnu ibraahim iyo ismaaciil ibnu abi kathiir iyo markaas iyo ismaaciil ibnu jacfar iyo way galaan ee imika ismaaciilka laakiin sheekiisi waa ismaaciil ibnu abi ways sheekha waana kaa sanadka horeba kuba sugnaa waxay caaisha tidhi annahaa qaalat ma khuyira lama dooransiin rasuul ullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay lama dooransiin bayna amrayni laba arrin dhexdood ilaa oo la dooransiiyo ikhtaara wuxuu dooranayay aysarahumaa ka fudaydka badan kooda sahlan ayuu dooranayay maa lam yakun haddaanu ahayn kaa aysarkiih waa kaa fududi ama fudaydka badani isman wax macsiye iyo dembi aanu ahayn faida kaana isman hadduu yahay dembi kii aysarka ahaa kan dee wuxuu qaadanayay kan kale in dembigu kuba sugnayn ha kaba adkaado kaana wuxuu abcada naasi dad oo dhan ka ugu fog minhu isaga xaggiisa oo dad oo dhan ba ugaba durugsan wixii ismi ah waman taqama ma aar gudan oo rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay linafsih naf ahaantiis oo macnaa wax isaga khusaynayo oo dhib loo geystay ah ama hadal ha noqoto ama ficil haba noqoto dee si xunoo loola dhaqmay waa cafihi jiray horeynu usoo maray safxi iyo cafi bay arrintiisu ahaydba oo markaa ruuxii waxaan sameeyey iyo ciddii dhibkani ay kaga timi isaga khuseynaya iyada taas mu ciqaabi jirin ma tacsiiri jirin waa iska saamixi jireen bal dee kii doonayey isa dee xadiidkii kuba yimi iyadoo rasuulkii ilaahay qaswo ka soo laabmay oo dadkiina ay intay baaheen oo la degdegay waqti dee duhura meel la degay dhirtii lakala lagu baahay baa rasuulkii ilaahay geed roonaay oo hadh fiican lahaa buu hoos jiibsaday oo seeftiisina geedkii buu sudhay oo nin daba socday oo kufaartii ka mida oo garanayeyna ayaa yimi arkayna inuu keligii yahay oo seeftii buu galkii ka saaray rasuulkii ilaahay rasuulka ilaahay wuxuu toosay isagoo seeftina ay gal la-dahay oo ayuu toosay waana keligii markaasuu yihi man yamnacuka mini rasuulka ilaahay wuxuu ihi ilaahay oo dee ilaah baa kaba ilaaliyo rasuulka ilaah baa seeftii qaato man yamnacuka mini buu ku yihi wa kun khayra akhda ninkaa xataa dilkiisii doonayuu iska cafiyey ma ciqaabin dee ilaahayna waa kaa ka xafiday wallahu yacsimuka min annaas bal markaa haddaba in rasuulka ilaahay wixii umuuraha kuba tacalluqsanaya dadkii acraabtaha dadkii munaafiqiintaha waxyaalaha kaba imanayay ma argudan jirin waa iska dulqaadan jiray uu iska saamixi jiray iska cafihi jiray ilaa an tuntaaka in la dilaaciyo lagu tacadiyo uun mooyaane xurmatullaahi ilaahay xurmadii oo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala dee isagu xarimay ee umuurihii dee ku tacalluqsanayd jaanibkaas dee ilaahay xaqii iyo diintiisa iyada taas dee ma aha intisaar linafsihi ma aha waa baabkii munkarka nahyintiisa iyo suulintiisa iyo macruufka faritaankiisiio fayantaqima lilaahi caza wajala ilaahay daraaddii buu argudanayo iyada taa kama aamusi jirin ma dayn jirin xuduuddii waa kan oogaye wixii kale dee diinta kuba tacrusan xurumaadkeedii ciddii ku tacadiyeysay rasuulka ilaahay dee ilaah daraaddii bay ahayd intisaar bay ahayd waa baabka munkarka suulintiisa iyo taas bay noqonaysayoo iyada taa ma cafi cafi iyo safxi iyo dhaafidi may jirine waa fulin iyo difaac iyo wixii joojinteed baabay ahaydba iyo ciddii waxaa samaysay inuu kaba arguto laakiin wax naftiisa waa khuluqiisi fiicnaa weeyaan macna cafi waa iyo sarxigani waa khuluqi aad iyo aada u fiicnaa ilaahayna wa inaka la calaa khuluqin cadiimin uu yidhi ayuu qeyb ka midaba ahaa taasba weyn xadiidku bal markaa aynu xagga dooransiinta maa khujira rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam beyna amrayni dadkii xaggooday kaba iman waxay dee bal matalan taasoo dadkii waxay usoo bandhigayeen taa haddii la yidhaah dee ilaahay xaggiinay waayo faacil ciddii takdiirkani kaba imanaysay halkan waa ibhaam baa ku sugan oo lama caddayn ilaahay xaggii hadday tahay dee ismi iyada ma jirto wax ismi ku sugan yahe la ismi lama dooransiinaye laakiin hadday taas oo kale suro ay mihaal ahaan usoo qaataan oo haddii lama dooransiiyo in cibaadadii aada loogu dadaalo waa shay khayra iyo iqtisaadkeedii iyo in si dee dhexdhexaada si uu dadkaba rasuulka ilaahay u jidaynayuu fari jiray lagulaba yimaado dee mujaahadiin markaa wuxuu dooranayaba dee iqtisaadkan oo dee waayo mujaahadadii hadday sii badnaato waxaa dhici karta ka joogsi wixii lagaba joogsada iyo bal waxyaale inay kuba timaado dee tanaducaa shareecadii ay dee madmuumkaaba bal mumkinku haddii wax loo bandhigo uun oo bal loo bandhigo imaka se qadiyadii asrigii qatligoodii iyo sii dayntoodii oo kale ama fidya lagaba qaatiyo dee qadaayo kala duwan kolba ka sahlan ee fudud ayuu la iman jiray wixii aan ismi ahayn haddii isaga weliba qaybta dambe waatan haddii wixii isaga khusaynaye dhib ee loo bal matalan taasana cafi iyo dee xusnigaa khuluqa saamixitaan iyo dhaafid iyo taas bay dabeecadiisu ahayd wixii wixii ama ilaahay xaqii ku tacalluqsan xurumaadkii diinta ku tacalluqsan iyada taa cidna dee kumuu taxgelin jirin cidna ugama waaban jirin halkana cafimay jirina waa fulinayay iyada taasoo ilaahay buu dee daraaddii ama ilaahay buu argudanayay diintiisi bal xadiid kolley bukhaariyo muslim baa inoo wariyey waxaa la arkaana in adugu dee kitaab kolley waxaad moodaa nuskadan aan arkay dee marmar un baan yar eegaayo in xagga caswiga kolkol uu axaadiisan uu tiirinayo oo kale yar meelo qaarkood khalal jira waa yar muuqata in kolkolna iyadoo xadiidkii dee inuu master dee aan marjic maraajicdii waaweyneyd ee asaaniidda wax ku warinaysa xadiidka u asal ahayd aanu uba tirin kutub wasiid oo kale sida tafsiir dee tafaasiirta ka mida un ama ibnu katiir ha noqoto ama suyuudi kitaabkiisa durulmansuur ama silsiladan albani oo kale iyo waa iyagii ama tahdiibulkamaalka uu leeyahay misiyo kitaab taraajima dee kut iyagoo intaasna waxaa ku sugnaa halkii kut xadiidkaasi kuba sugnaay oo kale iyo waxyaalo sidaasa oo uba tiriyaana waa ta dee markay wax la celinayana waa kitaabkii asiilka ahaa ayaaba loo celiyaayo iyo un kutubta qaybkoodna dee asaaniid kuma wariyaane kitaab ay soo qaadeen unbay axaadiidiisii ama kaba hadlaan ama taasi bal markaa waxaad moodaa kan iyo asarka inooga dambeeya in iskhilaaf jiro oo raqam uu asarkan ka dambeeya siyuu musnadka imaam axmed uu u tiirinayaa waa xadiidkan imika raqamkiisii xadiidkan aan hayno musnadka imaam axmed lakin de xadiidka bukhaariyo muslim baa inoogaba sugan ama raqamka asarka dambe uu ka dhigay u imaam axmed inuu xadiidka asarka dambe kuba wariyey iyada taasi ma jirtee waaba in xadiidkan raqamkiisi kan baa kuba jira halkaa ama safxada uu sheegayo kuba sugan بل حديث بخاري ومسلم نوريان حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال أنه قال سفيانكو إن محمد بن كثير ساقنا دي وحنفل يا عدي كتابك وبرارقساني مرر لك لدوان بانسو أرقني محمد بن كثير العبدي إن سفيان وسفيان الثوري oo inta badan waxaa kitaabkeenan u badan khaasatan halkan oo kale waayo isagu dee raggan waaweyn ee asxaabtii markaa kolbarhkooda ibnu cuyeynaba ku dhowaayeen oo in sufyaanna hagaag usoo gaadheen markay idlaaqaan iyagaa lagu xambaaraayo sufyaankani waa sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq thawri horta zubayd iyo mura labaduba waxaan filayaa iminkay inagu cusub yihiin oo zubaydkan zubayd ibn alxarith ibnu cabdilkariim ayaa magaciisa la yidhaha zubayd ibn alxarith ibnu cabdilkariim kolle kunyadiisa abu cabdiraxmaan waa nin reer kuufa bal moxamed ibnu kahiir oo reer basre ahaa mooyaane sanadka sufyaan laga bilaabay ilaa saxaabiga oo reer kuufa weeye waa sanad kuufiya marka waa nin reer kuufa ah caabidna ahaa siqana ahaa waa dadkii idqaanka badnaa cibaadada badnaa xaggana nin daabid oo mutqina ayuu ahaa xaggan kalena caabid buu ahaayo kolleyna waa dadka saxaabada wax ka mid aha soo gaadheene laakiin aan cid u arkay oo saxaabadii aanu jirin oo atbaacu taabiciintii un amaa sheekhiisa kolley muratu dayibna waa la yidhaah waa laqab muratu lkhayrna waa la yidhaah isaguna saasoo kale nin cibaado badan badan badan buu ahaa waana taabici weyn oo taabiciintii iyagu kuwii ugu horreeyeyba ama waa taabici weynba magaciisa murat bnu sharaaxiil baa la idhaah alhamdani waa nin reer kuufa isna abu ismaaciil alkuufi oo adigu hamdaanku waa reerkoodii iyo qarabyalo yaman ahayd muratu dayib iyo muratu lkhayr waa cibaadadiisiibaaba loo yidhi taas waa nin iqo isna caabido oo taabiciintii raggii ugu horreeyey ama dabaqadii koobaad ee taabiciinta murat اlkhayr oo kolley iyadoo saxaabadii wax sii nooliyiin baaba dhimashadiisu ay ahayd dee kolley ooye waxaa la arkaa barhkood inay iskubadda ahaayeen can cabdillaahi cabdillaahi haddaba waa cabdillahi bni mascuud san kol hadduu kuufiya cabdillaahi la idlaaqa waa ina mascuude qaala wuxuu uhi cabdillahi bni mascuud in allaha ilaahay tacaala nazahnaaye qasama uu qaybiyey baynakum dhexdiina akhlaaqakum akhlaaqdiinii oo ilaahay akhlaaqdiin iyo dabacdan dee sifaadkan la kala leeyahay iyo akhlaaqdan dadku ma sidna way kala duwan yihiin ilaah baa midba wax ku abuuray midba dee waayo khuluqo wax kasbiina waa jira oo dee ruuxu marka la eego mukhaladadan iyo mujaawarada dadkan uu la joogu la saaxiibayo khuluq lagu kasbado bal waxyaalaha dee bal matalan akhlaaqdii ee shareecadeennu ay la timee rasuulka ilaahay akhlaaqdiisa ahayd ruux dee naftiisa hadduu doono inuu ku layliyo oo waxa uu dabeeco kaba dhigto kolkol dee qudwadan adigu ama ha qudwo markaa u joogta ha noqoto ama qudwadaa hore haba noqotee oo dariiqeedii lagaba kasbado khuluq waa jira dee in badan oo ka midna waa khariisi abuur ah oo ilaahay subxaana wa tacaala shaksiga uu kuba abuuray taasba weeye adugu labadaba way leeyihiin haddaba in bal ilaahay baa subxaana wa tacaala akhlaaqdaas idin qaybiyey dhexdiin oo dee waa mid kastaba sibaa ilaahay ku abuuray waxbuu dabeeco ugaba dhigay waxbuu khuluq ugaba dhigay kaa khariisigaa dee kan qudwaduna waa iyaduba kolley waa qeyb uun hadduu dee qudwadii wax kuba kasbadeen iyo mukhaaladadii kamaa qasama baynakum arsaaqum sida arsaaqdiinaba idinku qaybiya oo dee risqigii waa tan intaanu ruuxu dhalanba ama aan laba abuurin baa risqigiisii lasii qoray dadkuna ilaahay baa yidhi naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya annagaa maciishadood iyaga dhexdooda u qaybinay ruuxba kastaa risiqiisii buu markaa leeyahay ka kale kaba dunaa haddaba saas oo kale ilaahay idin qaybiyey risiqiina ayuu akhlaaqdiina ilaahay idinkuba qaybiyey wain allaha ilaahay yucdii waa tacaalaan yucdii waa siinayaa almaala xoolaa man axaba ruuxa uu jeclaado iyo man laa yuxibu ku aanu jeclaynba oo kii dee isagu uu jeclaayo ahlaliimaan ahaa maal waa helaa ku aanu jeclayn hoo dee waaba taas gaaladii dadkii munaafiqiintii dadka aada u xuniye fujaartiiba ahaa iyagana uu siiyaa waman laa yuxibu ay man laa yuxibu labadaba marka waxa weeyaan maalka ruuxan uu leeyahay iyo waxani ma aha wax calaamo tilmaamaya sacaadadiisa iyo liibaantiisa iyo maqaamka uu ilaahay agtiisa ku leeyahy wax tilmaamaya maaha mana aha markaa dee xadiid kasta inooguba sugan in lagu kadsoomo oo dadkii ahlalmacaasi iyo ahlalkufri iyo waxaa ee haddii laba siiyey adduunyo adduunyo badanna loo waasiciyo looba furay arrinku ma tilmaamayo wanaagga ilaahay agtooda uguba sugan waa istidraaj weeye waxa weeyaan bal markaa in lagu kadsoomo ama laga dhigo sacaadada cunwaankeedii iyo calaamadeedii iyo amaaradeedii laga dhigo maalka ma ah waayo ilaahay ruuxuu jeceliyena maal uu siiya waa arsaaqdaa uu qaybiyey ruux aanu jeclayna maalka uu siiya taas walaa yucdi laakiin ma siinayo aliimaana iimaanka ilaa man yuxibu iimaankii ruuxuu jeceliyunbuu siiya waa ruuxa uu wax la doonayo waa ruuxa dee isagu aakhiro wixii uu ku liibaanayey baaba dee iimaanku yahay mansilada sare ilaahay agtiisa uu ku mudanayey oo wixii ilaahay agtiisa lagu kala dhowaanayeyba marka iimaankii dee asaaskii la helana taqwadiiyo camalkii saalixa ina akramakum cinda allahi atqaakum hadaa markay diin noqoto ruuxu jeceliyun buu siiyaa ilaahay laakiin adduunyo dee waa ka waa carad xaadiro yaakulu minha albaru waalfaajir mid bariya iyo kii faajirka labadiiba qismadoodii way ka helayaan iyo wixii kolba qeybtoodu ay ahayd bal markaa ayaan la moodin weeyo calaamo sacaado inay taas tahay maalka yowma laa yuxib walaa yucdi liman ila man yuxib faman dana ruuxa isagoo ku bakaylo bilmaali maalkii an yunfiqahu xaguu ugu bakaylaya waa inuu bixiyo dan waa dee in danigu waa bukligii dana daniinan oo dee maa huwa cala lgeybi daniin marka dood la aqriyaan da la aqriyan wahiyo laba qira'a jira dee daniin oo kale macnaa dee kuma bakaylayo weeyaan daniinku waa ko kaybkii dee waa kaa dadkii wada gaadhsiinaya waxii loo soo dhiibay haddii be daniin la yidhaho dadii dhibicda lahayd la aqriya taasi macno kaley noqonaysaa oo dee ruux la tuhmo oo lagu tuhmo dee bal taas muu ahaanine bimutaham haddaba faman dana ruuxa ku bakayla bilmaali xaggee an yunfiqa inuu bixiyo macnaa maalkiisii uu ku yar dheganaado waa ku bakayla inuu bixiyo halkan wakhaafa alcaduwa cadowgiina kaba cabsado xaggee an yujaahidahu de khaasatan markaan mala fardaacayn iyaba aduwa cadowgiina kaba baqda inuu la jihaado wahaba layla habeenkiina ka haybayso isna kaba baqdo an yukaabidahu mukaabadadu waxa weeyaan de waa wuquuca mashaqo iyo culays iyo wax dhible lagu dhaco oo kale mukaabadat leilna waxa weeyaan waa habeenkii oo lasoo jeedo maxay lagu soo jeedaya maha laqwi iyo waxaan macno lahayn oo la daawanayo taas oo kale waa cibaadadii taas baa mukaabadatuleyl tahay waa dee adigu mumaaraso adigu iyo la kulan iyo kudhac mashaqaadkii dee soo jeedkan iyo waxaan daaco lagu soo jeedayay jaanibkaasna waa kaba haybayse oo ujeeddadu waxa weeyaan ninkani nin maal badan bixiyana ma aho maalkiisii ooba ku bakaylaya jihaadki iyo waxyaalahaasna waa kan kaba cabsanaya qiyaam leyloo badan iyo waxaasna nin le maaho halkaasna waa ka haybaystay oo dee naftiisii iyo hurdadiisii baabu kaba doortay ruuxa caynkaase khayr weyn baa ka wada maqan eh falyugsir ha badiyo min qowli laa ilaaha ila allahu wasubxaana allahi walxamdu lilahi wallahu akbar macnaa dikriga ha badiyo dikriga wax lagu gaadho isna maqaam dee waaba imaka kelimaadkana waa kelimaadkii rasuulka ilah yidhi axabu lkalaami ila allahi arbac hadalka ilaahay ugu jeceliyay waa afar waa dee subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illah wallahu akbar laa yaduruka biayihina badata saa saxiixa muslim ka sugan macnaa kuma dhibna kuma yeeleyso waxba kuma dhibayaan kad ka horreysa macnaa ki halkad kaga tagtaaba waa ajrigii un halkad haddaad kad horreysiisaaba waa kii kale un ee haddaba ruuxu hadduu dee acmaashaa yar culayska iyo mashaqada badan leh meeshii aanu lama iman waayo dikriga ilaahay iyo xuskiisa haba badiyo bal kolley dee taas waxbuu kuba gaadhayaa hadday noqoto kafaaro hadday noqoto dee xasanaad badan oo uu helo oo dee barhkood waxyaalaha xagga kaba dhinmay uba buuxinaya falyaktir min qowli laa ilaaha ila allah wasubxaana allahi walxamdu lilah wallahu akbar bal imaka dee kolley waxaan kuba jirnaa waa ama intuu akhlaaqdii in allaha tacaala qasama baynakum akhlaaqakum taa weeye in akhlaaqda ay tahay iyaduba siin ilaahay iyo qaybin ilaahay oo saa ilaahay maciishada iyo risqigaba dadka ugu qaybiyey ayuu akhlaaqdana teeda fiicfiican iyo taan fiicnaynba dadkii uguba qaybiyey oo dee nin kastaaba markaa qadarkii ilaahay kaba siiyey waa abuurkii iyo dee wixii markaa la kasbaday ee qudwada lagu kasbaday ka xunna waa la kasbadaa qudwo waa lagu kasbadaa oo dadkan kolba uu la saaxiibaye uu la joogo akhlaaqdoodu ruuxu yeesha kii fiicnaydna waa la kasbadaayo bal kan khariinsigaa mooye muktasabna waa jiraaye bal waa qaybtaa ilaahay weeye horta maxalushahaadkaa weye in bal xadiidka imakaan hayno ama athar baan leenahay dee si ay inoo yaalo waa ibnu mascuud qowlkiisii weeye kolley taan lahaana qolooyinkiina nusqada badan haysa raqamkan uu dhigtay musnadka imaam axmed uu u dhigtay kolley raqam sidaasoo jira maaha raqamka halkaa galaa kolley waaba musnadka caaisha waa xadiidka caaisha ayee ka horeeye saxiixeyn kuba sugan ayuu meeshii uu ku yaalay ay tahay kan imaam axmed sidanba umuu wada warin qaybta hore ah in allaha qasama baynakum akhlaaqakum kama qasama baynakum arsaaqakum ilaa de walaa yucdi liimaana ilaa man yuxibu intaa waa wariyey iyadoo dee bal matalan kolley waxyaalo kalena ay laba socdaan oo intaa uu kaba dheeraa halkuu ku wariyeyna waa ibnu mascuud musnadkiisa waa kitaabka qaybihiisa hore ama juska koowaad buu noqonayaa marka raqamyadan leegee baltan idin yar odhan lahaa waxa weeyaan musnadka imaam axmed markii ugu horreeyey la madbaceeyey waxaa lagu madbaceeyey lix mujalad waana axaadiis dee soddon kun ku dhow ama gaadhsiisanba lixdaa mujalade waa mujalado hore oo dee midkiiba wuxuu kulansaday intaasoo kun oo xadiis buu kulansaday dabcadaasi tii shuhurowday ee faaftay bay noqotay intaa dabadeed kitaabkoo la taxqiijiyey oo dabacaad kala duwan leh ayaa soo baxay oo barhkood dhowr iyo tobanayeen dabcada ugu dambeysay anigu intan ka warhayana waa dabcadan risaalo lagu madbiceeye shaqada fiicanna laga qabtay xoolo badan iyo kharaj badan baa lagu bixiyo fariiq baa loo saaray kolley shucayb arna-uud uu ishraafinayo dad badan oo dee maal badan baa la ku baxayey waana lasoo saaray oo dee sacuudiga ayaa maalgelinaya ama khaasatan waxay ishraafinayeen cabdilmuxsin turki la idhaha isaguna xaggaa kaloo dee waa xaggii jaanibkii maalha kuba qornaade marka konton mujalad baa lagu soo saaro shani ay fahaaris tahay shan iyo afartanna ay kitaabkii tahay waa dabcadana uguma dambaystay bal ugu taamsan baan leenahay dee dabcaad kale oo kala duwan baaba jirta haddaba laakiin markay dabcadaa hore mushawrude kutubta horena waxa loo tiiriyey imaam axmed loogu tiiriyay ay taa hore noqotay waxay sameeyeen dabcaadkii kala dunaay oo dhan si dee bal matala marka san oo kale xadiid lagaaga tiiriyo dabcadina taa dhowr iyo afartanka ay tahay tii lixda aanay ahayn si loo helo markay dee safaxaad waxoogaayo la socdaba safxadan halka kaga beegan tii hore oo isagoo dee mujaladkii imaka afartanaad ama dhowr iyo afartanaad maraya ayay qorayeen waa dee mujaladkii lixaadna meel ay kuma qorayeen iyo safxadii si ruuxii dee bal matalan had iyo goor san oo kale ay kagaba xidhnayd markuu kuwan kana uguma laabmo had iyo goor kutubta taxqiiq dambe heshay aadna intii hore uga badnaatay waa si dee dadka u cinaayadale ay sameeyaan oo bal waxaan leeyahay haddana kuwa dambe waa lagu helaa raqamkaasi bal xadiidkan baan leenahay horta san baa kitaabkeenii inoogu sugan waa mawquuf imaam axmedna qeybtaa hore waa wariye oo musnadka waxuu ku wariyay waa mujaladka koowaad markan taa eegno dee kuwa kale mujaladka koowaad ma noqonaye ayuu kuba wariyey qeyb kaba mide laakiin qeybtaa uu wariyey imaam axmed marfuuc ahaan buu u yimi macnaha isagoo xadiidka rasuulka ilaahay loo tiiriyey ibnu mascuud yidhi rasuulka ilaahay baa yidhi ayuu imaam axmed uguba sugan yahay waxaa kaloo dee isagoo sanana mucjamka ismaaciili waa ku sugan yahay isagoo dhanba oo laakiin marfuuce bal waxaan leeyahay xadiidka mar isagoo dee san isu raacsan mowqufnimada halkan inoogu suganna waa lagu wariyey isagoo marfuucoo rasuulka ilaahay loo tiiriyena waa la wariyey iyaduu qeyb yahayoo laakiin wax kale ay la socdaan oo in kale ay la socoto musnadka imaam axmed iyana waa ku suganyao marfuuca haddaan eegno xagga asaniidda oo kale kolkol sanadkan aan hayna waa sanad aada u xoog badan ama kaa mowqufnimada lagu wariyey kaa kaleba xoog waa leeyahay meelo qaarkood musnadka imaam axmedku ku warinaya sanadka dacfi baa ku sugan barkoodna waxay kuba tiriyeen ruuxaas marfuuca kaba dhigay nin ay magacaabeen inay wahamtee dee san imaka halkan inoogu sugan arrintu ay tahay bal dariiqyo marfuucina waa jiraan oo albaanina silsiladiisa silsilatulaxaadiidi saxiixa waa ku soo arooriyey waa dariiqa macruufka isagoo dee marfuuca mucjamka ismaaciil kaba soo noqonaya kan aan haynaana lafdi ahaan mowquuf haba noqdee kol hadduu isagoo marfuucana inoo soo arooray macnidan kaleu leeyahayna xagga wuxuu leeyahay xukumkii marfuuca macnaha axaadiistii rasuulka ilaahay loo koryeeray buu la mid yahay xukumkeed leeyahay duruqda qaarkoodna oo kala duwan oo kutub kala duwan dhacdayna waa isagoo marfuuca ayaaba xadiidku inoo yimi halkan mowquuf aado saxaabigii ha laguba taago ama ha lagu joojiyay bal arrinku waa kaas raqamkaa idin yaalaana arrinku saas mahay waa xadiidka ka horeeya raqamkiisii waana xadiidka horena waa saxiixayn ee wax loo tiriyo meelaha kale ma aha bal macnuu waa kaa falyugtir min qawli laa ilaha illa hu subxana allah alxamdulilah wala ilaha illa allahu akbar bal xadiidku laakiin waa taas xaakim waa wariyey imaam axmed waa wariyey dabaraani mucjamkiisa san waa uguba sugan yahay ismaaciili rag kala duwan marfuucnimona waa lagu wariyey mowqufnimona waa lagu wariyey bal marfuucii markan xadiidkii rasuulka ilaahay kaba dhigno kan mowqufkaana waxaan leenahay lahu xukmu rafci rafcu xukmi ayuu leeyahay baabu sakhaawati nasi oo qeybta khuluqii fiicnayd kaba mida nafta deeqsinimadeedii taas baabkeedii wey xadaثna yaحya بن bukayri yaحya بن cabd للh بن bukayr waa inoo horeeyey qaala xadaثna layث عan iبn cajlan عan الqacqaaci عan abi صاalح عan abi hurayraةa qacqacna waa ninkii marka dhaweyd baan ku hayno sanadku waa sanad dhamaan aan soo aragnay qacqac baana inooguba dambeeyey abu صaalحna waa samaankii marka dhaweyd aan soo hayne عan النabiyi slى الlaهu عalيه وasلم qaal anhu qaal laysa اlغina haninimadu ma aha waa haninimada dee waxtarka leh ee mabduuxa ah ee fiican can kahrati اlcaradi maal badan iyo xoolo badan oo mataacan adduunyo ee badan ma aha xoolo badan maaha waayo in badan oo dadkaa xoolaha badan leh waxay kasii siyaadsadeen ka kasbadanuun oo de inay xirsigoodu ziyaado had iyo goor doonayaan inay biiriyaan iyagoo hadda maalkoodiiba uu aad iyo aad u badan yahay inay kordhiyaan oo de markaa waa faqri xaadira ayuunbaa qalbigoodii ku sugan kole dee adduunya daba ordayaanuun ay kordhi uun leeyihiin kordhi uun leeyihiinoo markaa in qaninimadan dhan ee taamkii ma aha xoolo badan iyo mataac adduunyo badane walakina alghinaa qaninimada maxmuudkaa fiican waa hina nafsi waa nafta haninimadeeda waa qanaacada waa ruuxu wixii ilaahay siiyey inuu ku qanco ku raali noqdo dee kolley taasna khuluqii fiicnaa ee sakaawadna uu kaba dhalanaya ruuxan dee xariiska eheele bal ku beeriye isla haddaad waxan bixiso waa kaa nuqsaamaya oo kale kaasi waa ku bakaylayaaye kan isaga kaaftoomay wixii ilaahay siiyey kolba wixii ilaahay siiyey raalli ku ah naftiisna taa ay dee ku qaanica ay tahay waa kan dee sakhaawadiiyo xaggiisa ay wixii u sahlanaanayaan ee uba fudlaanayaane haddaba laysa alghinaa can kasrati اlcarab carabna markaan ra'da fadxino waa mataacan addunya xutaamkan dunya turiiduuna carad addunya waa tan qur'aankaba inoogaba sugan laakiin kol kol iyadoo ra'da la reebayna macnahan way u timaadaa oo markan cardiga wax kastoo aan naqdi iyo lacagta ahayn wal waxyaalihii maalka ah waa tan cardi bay dhahaan oo dee imaka curudu tijaara oo kale waa tan sekada qayb ay uba dhigaan tijaarada curuudeedii jamcu cardin weeye ra'du way reebantay markaas oo kale waana wixii qaabilay maa yuqaabilu naqda carda caradkana waa waxyaalahan dee ruuxa uga soo kordhaya mataacan adduunyaya xudaamkeediya turiiduuna carad addunya haddii cardi la idhaaho dee waa tan ruuxa wixii ama halk dee mawdic almadxi wadami min ashaksiye waxyaalahan ruuxa dee xuquuqda uu leeyahay iyo xurumaadka uu leeyahayba kaba mida cirdigiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa oo waa caynta kasrinteeda waa mawdic lmadxi oo kale haddii caynta la damiyo curdi la idhaaho sida curduljidaar oo kale waa dhinaciisa waa naaxiyada waa dee curdigo mana waa naaxiyeed iyo jihadiyo sia curd aljidaar haddii la idhaayo curda matalan taas oo kale dee cardi waa tan macno kalena u timaado dee duulka cagsigii waa kelimadan unba xarakaadkeeda kala duwan ay macaani kala duwan ay keenaysay rogrogaysaay haddaba laysa alghinaa can kasrati اlcarab walakina alghinaa hina nafs xdثna سليمان بن حرب قال xdثna أحمد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس ثابت kuwa ثابت البناني labada سليماanna way inoo horeeyeenba iyo حماadba wuxuu hi أنس بن مالك qاaل khadمت waan u shaqeeyey النبي صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahay caشhaرa سنيiن toban sanadood فma qاaلa lii ima oran ufinqad waa markii uu madiine yimi ilaa u ka wafaadayey waa u shaqaynayey qoyskiisa u keeno o yihi waa inan yaroo caaqil ah ee ha kuu shaqeeyo rasuulki ilaahay hooyadii iyo dee bal matalan adeerkii abu dalxo hooyadii qaba iyo markaa ilaa muddadaa wuu shaqaynayey safar waa u raacay waa la nagaa markaa wuxuu igu yihi muddadaa ilaa rasuulka ilahay kaba wafaadaya toban jirna markaa uu ahaa loo keenay ilaa labaatan buu ku gaadhay fama qaala lii ima odran ufin qad waa ufi kelima tilmaamaysa wa dhibsi wax la dhibsado inaguba uf waa laba yidhaahaa in waa dee bal waa taasoo xaggii waalidka iyo inaan la odhan ufinna waa taa qur'aanka inooguba sugan waa kelimo tilmaamaysa uun waxan diidmadiisa iyo nicitaankiisa macnaha wuxuu isagoo u sameeyey ama waxyaalo dii dhibsanaya diidan oo kale iska daa wax ka weyn hadal ka weyn uu yidhaaha ufinna ima odhan وما قال لي ima odhan لشhayin شhay lama afعalu aanan samayn ilaa alaa kunta maad ahaatid facaltahu o de imika deeqsinimada halkan waa deeqsinimo xaggii akhlaaqdii fiicnayd un eh waayo baabka sakhaawada uu kuba keenay maad waxaa samaysid oo de mala ficilkana juud muu gelayaa iyo sakhaawadnimada waxaa maad samaysa ujeedadu rasuulka ilaahay khuluqiisii fiicnaa iyo cafigiisii iyo samaacde kolley inan yar oo da-daas ah in kastaba caqli badan ha lahaado wixiisiiyo bal waxa dee bal matalan wax kastaba ruuxu dee sidiisii uu ilaalinaya haba noqdee kolley wax ka dhacaya lama waayo waxbay ka dhacaan bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu diray oo ciyaal ciyaaraya intuu la kulmay ciyaartoodii un iskalaba bilaabo rasuulka ilaahi soo maray isagoo in ciyaal la ciyaaraya way jirtay uu yihi isagoo qasliya haddana macan anane anasow intuu qabtay ma tagtay halkan kuu diray yihi ma imikaan tegayaay oo kale markaa waxyaalo way dhacayeen oo kale rasuulka ilaahu intuu ku yidhi halkaa tag ma tegayo hadalkaa uu yidhi iyadna way inooguba sugantahay iyadoo dee uu doonaya inuu tago laakiin hadal uu yidhi haddaba laakiin waa rasuulka ilaahay khuluqiisii fiicnaa cafigiisii wax adigu aanan samayn eeg oo ahayd inuu sameeyo hadda eeg waa waxay ahayd in la sameeyo onu samayn ima odhan alaa kunta alla kunta maad ahaatid facaltahu maad maxaad u samayn weyde maxaad u samayn weyde taa ima odhan walaali shayin shay facaltahu waxaan sameeyey oo ay ahayd inaan la samaynay ima odhan lima waxa weeyaan facaltahu maxaad u samaysay macnaha rasuulka ilaahay waa khuluqii sii fiicnaa cafigi dabeecadii sii fiicnayd oo waxay ahayd in la sameeyana muu odhan maxaad usadee maxaad dee in la sameey maxaad u samayn weyday waxay ahayd inaan la samayn uu sameeyeyna maxaad waxaan u samaysay taasoo waa bal taas weeye halkan dee culimada ay yidhaahaan oo kale dee kolley kelimadani kol hadday wixii dhaceenba imika in dee canaanun mooye wax kale ma laha marka wixii ka dambeeya in la yidhaha hagaajiyo saayeel mooye in waxaa la iskuba canaanto taas oo kale dee wax dhibaato malgees kalena carabkii waxay iska baraysaa dembiga iyo canaanta iyo haddii dee cay meeshii timaado ceebayn iyo waxyaala iskaba baraysa waxay qabanaysaana ma jirta waa wixii ka dambeeya in la yidhaha waxa hagaajiyo toosi bal taas oo kale taasum baabay tahay haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de gees kalena in ruuxii dee bal khaadimka iyo taas oo kale marka canaantan iyo tan laguba badiyo kolley xagga qalbigiisii dee waxbaa kuba sugnaanaye mucaamalada jaanibkan oo kalena waxay tahayba dee isagii ugu sugan tadyibun liqalbihi wa tadyibun linafsihi iyo taas oo kaleba iyadna ugaba sugnaanayso waa kan dee anasba arrinkaa rasuulka ilaahay noogaba warramaya khuluqiisii fiicnaa iyo arrintiisu say ahayd xdثna بن أbي الأسود qال xdثna عبدالملك بن عمر qال xdثna صحامة بن عبدالرحمن الأصم qال سمعت أنس بن مالك يقول kان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما bal xagga sanadka kolley ibn abilswad un waa awowgii weeye abulswadkani magaciisa cabdullahi ibni moxamed baa la yidhaha e cabdullahi ibni moxamed oo ya kolkol baa kuwan dee si lagu helaa kolkol adagoo kutubtii taraajimtana si aad ula laabmi karto haddaanan magacii iyo kii helin oo bal marka e waxaa la yidhaha ninkan cabdullahi ibni moxamed ibn abilswad waa nin reer basre oo kunyadiisu abubakar ay toosan oo kale awqaada qaarkeed awowgii looguba tiiriyo waana nin siqoo xaafid ahaa oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii ugu waaweynaa ahaa ma sheekhiisa cabdilmalik ibni camrin mar kalaan eegi doonay waa abu camirin alcaqadi nintaa kuba shuhuroobay kunyadiisa iyo nisbadiisa oo isagu raggii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey oo hiqaa waxaa adugu bal meesha taala saxaamat bnu cabdiraxmaan اlasam waa magac dee kolley marka la eego isagoo kitaabkeenan oo keliya ku sugan bal xataa sunanta kuma sugno oo dee ahyoo de magaca ruuxii axaadiid xataa ku dhex jiray naadir ku noqonaya sababto waa kitaabkeenan unbu riwaayo ku leeyahy usuusha oo dhan wax kale iyo kutubtaa kale kuma laha ee saxaamat bnu cabdiraxmaan ibn cabdillahina kolkol waa yidhaahna adigoo labadaba waa la yidhi ibn cabdiraxmaan ibn cabdillahi waa nin reer basra mala ama waasida in kolley ibnu xibaan baa siqaadkiisa ku sheegay xaafidna maqbuulka buu kaba cabiraay laakiin waa dadkii atbaac taabiciintii ugu dambeeyey waxaan leeyahay un waxuu riwaayo ku leeyahay kitaabkeenan aan hayno ee aladab lmufrad la yidhaaho kutubteenan kale usuusha ah iyo kuwan kale iyaguna aimada usuushali ay leeyihiin riwaayo kuma laha wuxuu yidhi haddaba ninkaas samictu anas bna malikin yaquul kaana nabiyu salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu aha raxiiman ku naxariis badan wa kaana laa yaatihi mu ahayn mid u yimaado oo wuxuu aha mid aan u iman axadun axad oo shaksi wax ka doonaya weeye aalib eh ilaa wacadahu rasuulka ilaahi u ballan qaadi jiray manaa maya ma odhan jirin waanjaza lahu welibana wixii waa u oofin jiray uu u taam yeeri jiray weeye oo u gudi jiray in kaana cindahu hadduu wuxuu agtiisa ku sugan yahay haddii kalena dee wacdigaa xasankaa iyo ballanqaadkaas uu mar kale u oofinayo dee miicaadki iyo wixii wacdigana rasuulka ilaahay ma khilaafi jirin be waqiimat الsalaatu maalin baa salaadii la aqiimay waa alfaadii iqaamadaba waa loo kacayo waa la aqiimo muadinkiibaa aqiimay wa jaahu carabiyun iyadoo salaadii la aqiimay oo rasuulka ilaahay doonayo salaadii inuu galo ayaa nin reer miya u yimaada waa la aqiimayba nin reer waa la istaagay nin reer miya u yimi faakhada bihawbi maradiisii buu qabtay rasuulka ilaahay de waa cafiga khuluqiisa fiicnaa ilahay ku ammaanay u wainaka lacalaa khuluqin caiim maradiisii buu qabtay oo de waa nin reer miyo kolley akhlaaqdii de dadka iska qalaqalafsanaayay reer miyiga rasuulka ilaahay de bal matalan wixii uu mutay ee xurmo iyo taasba ahaa aan agtiisi kuba weyneyn faqaala wuxuu ihi malaa dee markii horena hadal baa socdiye waxay inamaa baqiya waxa hadhay min xaajatii yasiiratun macnaa waa xaajatun yasiira dantii aan lahaa wax yar baa weli iga hadhay waa khaf waxaan ka cabsanaya aan ansaha inaan iloobo haddaa dee salaada gasho imika weye aad salaadii gasho waxaan ka baqanayaaba inaan iloobo wax yarna way hadhe horta wixii i dhame weye faqaam macahu rasuulka ilaahay ma kumuu dee o dhan salaadii aan tukado ma isagii dagaalin waa sidee waktigeed ila hadlaysa iyo marada iisii daa ma odhane magaciisii buu istaagay xataa faraqa min xaajatihi ilaa uu ninku xaajadiisii iyo dantiisii dhammaystay uma aqbala markaasuu soo qaabilay xaggii salaadii oo fasalla ee kolley arrintan sakaawadii rasuulka ilaahay cafigiis dulqaadkiisi iyo xilmigiisi iyo safxigiisi iyo akhlaaqdiisii fiicneyd umuuruhu way nooguba sugan tahay kaana laa yaatihi axadun ilaa wacada waanjaza lahuna waa sakhaawadii uma aqbala fasalla bal xadiidkani kolley waa xadiid asalkiisa markaan eegno haddaanu lafdigan ba ahayn bukhaari iyo muslim inoo wariyeen weeye laakiin lafdigan ba dee macnihiisuu leeyahay in rasuulka ilaahay ninu yimi kolley laba riwaaye leeyihiinoo in salaaddii la aqiimay iyadoo rasuulka ilaahay nin la munaajoonayo la faqayo oo uu raajiyey ilaa ay saxaabadii luloodeen ama ay seexdeenba sida xadiidka kaba cabiran iyo rasuulka ilaah la aqiimay inuu nin u yimi oo uu dee rasuulka ilaahayna la joogsaday la hadlay ilaa uu xaajadiisii u dhamaynaya bal adigu saxiixa labadaba way inoogu sugan tahay bukhaari oo kale walow laba baab dee meelo kalena u ku soraya laba baab ay saba socdo mid kamida waxa ahayd baabulimaami tacridu lahu lxaaja bal imaamkii oo iyadoo salaadii la aqiimay xaaja ay kuba timi ujeeddada waxa weeyaanuun haddii salaadii la aqiimay dee waxay asal ku yahay markaa la aqiimay dabadeed salaadii in la galo taas baa asal ku yahay ee waxbaa dhacay oo xaajaa timi oo iyadoo la aqiimay baa dee waxay soo kala galeen iqaamadii miyaa lagu celinayaa weeyena waxay inay xidhiidhsanaadaan haddaanay xaaja jirinna ma haboono in la kala saare waa in marka la aqiimo dabadeedba salaadii la galo marka taas bay usoo qaateen halkay fawaaida xadiidku inoo leeyahay oo salaadii gelitaankeedii ama exraamkii iyo iqaamadii way kala go-i karaan hadday xaaja jirto loomana baahna markaa icaado laguba celiyo oo rasuulka ilahi sidii kaba dhacday axaadiistiisa xadiidkana ta inooguba sugan bal laakiin dee deenimadii deeqdii rasuulka ilaahay iyo khulqiisa aad iyo aad u fiicnaayo bal taasba weeyaan marka hadday lilxaaja tahay waa sax haddii ligayri xaaja kolley karahay kaba cabiraan ma haboona weeyo dee waxaase loo aqiimayaaba oo qad qaamati salaatu la leeyahay salaaddii in la galabe laakiin waa tan imaka bal markaa kolle xadiidka waxyaalaha inooguma sugan taas baa kaba mid a axkaamtiisa taasaa kaba mida xadaثna qamiisatu qaala xadaثana sufyaan qabiisan hadduu sufyaan idlaqo sufyaan thawri horaanaynu usoo wada aragnay can ibn mkadir isna waa imaam maxamed ibn mkadir waynu soo aragnay can jaabirin jaabir ibn cabdillaahi qaala maa su-ila lama weydiin annabiyu salى اllahu alيه wasalam shay-an shay rasuulki ilaahay lama weydiin oo faqaala uli la werigiiba taas way muu odhan la dee mancin ah laa ictidaar ah oo cudur daaran u leeyahay maka wax ma hayo waaba dhici karta in la helo oo qur'aanka waata inoogu sugan qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi maalintii tabuuk oo kale qoladii wuxuu timi dadkii bakaa-intaaye markii dambe laabmay iyagoo ooyaya muxuu yihi qulta laa ajidu maa axmilukum mu odhan dee laa ucdiikum idinma siinayo taas ma waa taasi waa mancin ma helayo waa ictidaar laa ajidu ma axmilukum marka waa soo dee hadday ibnu cabdisalaam yidhaha hadday laad ictidaar tahay rasuulka ilaahay wax laga arkayba weeye yaanay badnaaninbe laakiin laa mancin ah rasuulka ilaahay marna ma odhan weeye hadduu hayana waa bixinayey haddii kalena wacdi fiican uu u ballan qaado taas bay ahayd dee kolkol wuxuu ictidaarkaasna sidaa dee tabu ku dhacdayba haddaba mu odhan faqaala laa mayra mu odhan rasuulka ilaahay macnaha redinku muu dhawaaqi jirin wuxuu hadduu agtiisa yahay uu sii jiray haddii kalena ama waa wacdi ama uu aamusi jiru kaba aamusi jiray de awqaadda qaarkeeduu laa yidhi ictidaar ahaan u yidhina waa taa qur-aanka inoogaba sugan waa rasuulka ilaahay dee sakha dee arrinta juudkiisii xadaثna فrwة بن أbي المqrاي qال xadaثna عlي بن msr عan هiشhام بن curwaةa qال أخbarnي الqاsم بن محamd عan cabdاللahi بن زbayr qال أنh qاal bal farwat min abimaqra shalayba waan soo haynay abimaqrahana waa ti aan laa macdikari baa la idhaha waynu soo maray caliy ibnu musir baa inagu cusub kolley waa nin reer quraysh weeye reer kuufana ahaa magaalada mawsil la yidhaahana ama mawsilna qaadibabu kaba ahaa waa nin hiqo ahoo dee labada saxiixna inooguba suganoo sufyaan ibnu cuyeyniya ba isku dabaqayn ama waa atbaacu taabiciintii dhexe weeye bal kolley waa nin taas ahaayo de adigu kolley nin macruuf ahaa weeye cali ibnu musir kutubta taraajimta markii dambe u indhabeelay kolkol xaafid ibn xajar baa meel taqriibkiisa ay dhacday nin hiqaa weeye laakiin markii uu indhabeelay dabadeed baa kolkol mala waxyaala kaba dhaceen laakiin culimaduba waxaan leenahay tawsiiqiisa waa la idlaaqay labadana waa inooguba jiraa in mizi baa taadiibu kamaalkiisa soo naqliyo oo kale malaa dee qaadi mawsil waa lagu og yahay armenia dalkan dee waqtigaas dal islaam buu ahaaye maka waa nasaaraba oo dee waa dadkii markii dama ruushka ka hoos baxay armenia oo kale ayaaba qaadi loo geeyey dee kolley dal ballaadhana haya kolley malaa meel kaba mid oo malaa dee taa indhuhu intay xanuuneen ayaa nin dabiibaa u iman jiray oo kusoo noqnoqonayo malaa dawa ahaynoo dee mooyi bal dee kolley wax kasaaba dhacaanoo markaa malaa qaadi ka horreeyeyna waa jiray oo qaadigii ka horreeya kii tabiibkaa ku yidhi haddaad dee ku samayso wax ama ku xili adigu uu la indhabeelo waa si meesha ugaba tago admu qaadi ahaan waxaasaan ku siinaya adigu dee taasay leeyihin kaxalahu bishay aduu sheekhay isagoo idhalaba halkii ka soo noqday oo kufa tii kumay dhameeleen adigoo cali ibnu misri waa nin saasoo kale can hishaam ibnu cumar waktigeyguna aad buu koobay lakiin kale oo xadiidkan doonaya inan ku joojiyo baafkaa dambe maan gaadhsiina bal waa cali ibnu musir waa ninkaa nin kale cabdiraxmaan ibnu musir la yidhah isna qaadihawa walaalo oo kaley qisa aada u qariiba ama dee umuuro dhacdo waan iskaba sheegaya kolley dadkii loonayda luladu haka tagto dadka hordada cabdiraxmaan ibnu musir dee riwaaya inooguma laha kutubta kolley way daciifiya non daciifa lakin meel jabbu la yidhah buu qaadi ka ahaa kutubta kolkol imika dahabi oo kale muqnigiisa dacafada ayuu kaba cabeera markuu isaga soo dhiganayo shaakiru nafsi ninkii naftiisa ku shukriyey naftiisa kuba shukriyey waa siduu kaba cabiro dahabi oo kale kale qisadiisu in khadimo taarikhdiisa baqdad waa ku sugan yihiin qolooyinka kalena kale ibnu kahiir bidaayahiisa iyo in marka la eego dahabi kutubtiisaas taarikhul islam ugu weyahay iyo waa wax kuma sugan dee sirka tarjamo kuma yeelanaya wuxuu meel jambu la yidhah kolley waxaan filaya nawaaxidaa basre iyo adigu ciraaqun ahayd baa qaadi loogaba dhigay waktigaasna qaadi lqudaat dee qaadi kasta ninka magacaabi jiray damaan cid kale ma jirin qaadi dunyana waa la odhan jiray abu yuusuf buu ahaa waa haarun rashiid waktigiisiyo markaa wuxuu maqlay dee ninkii qaadiga ahaa haarun rashiid oo doonaya malaa dee kolley kormeer iyo waxyaale xaggaa basre iyo imanaya dadkii jabul oo qaryadaa deganaa buu ku yidhi war waa kaase waa layna soo marayaa bal dee waxii dhaha ujeedada markaa uu inoo yimaado haarun rashiid de ammaan u ujeedaayo dee qaadiga iyo waxyaala wax fiican igama sheeg sheego malaainta wax ugu ballan qaadeen ayaa markii dee uu soo dhawaadeen baaba laga kala tegey cidba meesha ugumay hadhay de adag way kaga baxeen nimankii halkii buu taagnaa gaadhkiisiibuu faadhay oo dharkiisiibuu qaato markii haarun rashiid soo ag maraya uu salaamay ayuu yihi yaa amiira almu'miniina nicma alqaadi qaadi jabul cadala fiina wafacal wafacal oo qaadi waxa ugu fiican qaadiga jabul waa isagii hadda isagii maaleentad qaadiga waa keligiiba qaadiga jabuloo waxaasuu sameeyey waxaasuse waxaasuu sameeyey haarun rashiidna waa maqlaya abu yuusuf baa la socda ninkii magacaabayba oo gartayna markaasuu qoslay oo haarun baa ku yidhi mima mima tadxakoo deetu yihi aladi almusni calى alqaadi huwa alqaadi nafsa ninka qaadiga amaanaya ama qaadigi haarun baa aad intuu qoslay qoslay qoslay yihi iczil fa inahu sheekhu qaliil caql waa nin caqligiisu yaryahay bal meesha ka qaado de adig waa la casilayo meeshii bal adiga taasay keentay halkii wax ku doodaye bal wuxuu yihi almusni calى alqaadi huwa alqaadi kolley qiso kale oon imaka dhamaynahayn ayaa lasii socoto markii dambe isaga iyo dee abu yuusuf dhex martay uu kaga argudanaye oo lakiin taarikhu baqdad un ku sugan taarikhulislaam iyo kuma sugno bal waa ka waa walaalkii cabdiraxmaan ibn muslim wuxuu yihi markaa can hishaam ibn curwata qaala أخبرني waxa ii waramay القاسم بن محمد وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة عن عبد الله بن الزبير قال mا رأyته xmaan arg buu leeyah cabd للh بن مسعوud iبن زbayr baa leh امرأتayni laba dumar oo ajwada ka deeq badan min cاaشhaةa و asmا midna waa hooyadii asmا midna waa habaryartii cاaشha aad bay u deeq badnaayeen bu leeyahy maba arag buu leeyahay cid la deeqa laakiin wajuuduhumaa mukhtalifun deeqdoodu iyo deeqsinimadoodu iyo habkay dee bal deeqdoodaas way kala dunayd say u kala dunaydna waa tano amaa caaishatu caaisha fa kaanat waxay ahayd tajmacu mid ururisa ashay ashay ila shay shay bay u ururinaysay u goynaysay xataa idaa kaana ijtamaca markuu ado wax mid ururay cindaha agteeda waxay ku urureen ay waxoogaa noqoto ayay qasamad qaybin jirtay oo wuxuu uga jeedaa caaisha hadday imaka wax yar hayso wixii markaa may bixin jirin dee wixii waxaa dhici karta inaanu mawqic ruuxii kagaba dhicin dadkii wax moodayeyna aanu wada gaadhin ee horta way dayn jirtay oo waxaan yaray hayso haddana wax kaley ku biirinaysa wax kaley ku biirinaysa markii wixii wax roon noqdaan oo la qaybin karo oo dadkiina waxu tari kara ayay markaa qaybinaysay ayay qaybinaysay taas bay arrinteedu ahayd oo macnaa ujeeddadu kolba wixii yaree soo galay haddii boqol faran soo galeen boqolkiiba ay bixin ahayn ee horta way ururinaysa oo markii wax ee ruuxan la siinayana waxu tari karaa hadday dad waxoogaayina gaadhgaadhi kara ay wixii u ururaan ayay qaybin jirtay waxba may dhiganayn oo kol dee waa la arkayba iyadoo markaa kumayaal iyo kumayaal ama mucaawiya ha u keenay ama isagee loo keenay oo iyadoo sooman haddana afur ay kaba weyday haddaba boqol lacal dee aada u badan siay kolba u qaybinaysay un aanay waxba soo hadhin ay qaybisay iyada hadhow ku afuraysayba zayd iyo khubsi iyo waxyaalaha kuba afuraysay oo wax yaroo xataa idaam siisataana aanay kaba reebane laakiin waa markaa wixii uu yar yahay way isu geyn jirtay horta way dayn jirtay ilaa uu ururayo markuu roonaado ayay qaybin jirtay taasi iyada waa siday ahayd wa ama asmaa asmaa fa kaanad waxay ahayd laa tumsiku shayan liqad beriba wixii yare usoo galaba way bixinaysayoo waxay isu geynaysay oo ay ururinaysay may jirin haba yaraadee wixii way bixinaysay may haysanayn shayan liqad dee rasuulka ilahi ba xadiidka ku kaana laa yadakhiru shayan liqad eh macnaa berri waxba umay dhiganayn kolley waxay leeyihin natan dee xadiidkii saxiixayn rasuulka ilaahay asma ku yidhi anfiqii walaa tuxsii fayuxsiya allahu calayki iyo walaa tuucii fayuuciya allahu calayk lafdii anigu kitaabkan aan hayaa tirmidi uu tiirinayo laakiin dee saxiixa bukhaariba ku sugan walaa tuukii fayuuka calayk waa intaba rasuulka ilahi ba ku yihi macnaa bixi wixii ha koobin ha ku bakayrin oo iyaduna dee markaa adigu haddaad ururisood koobtood bixin weydo ilaahayna isna uu kugu cidhiidhiyayaaba markaa taas bay haysay oo wixii kolba soo galaba iyadu waxba lama isugu jireen way bixin jirtay caaishana waa taa labadiiba dee deeqdaa badan bay ahan wixii soo gala way bixinayeene laakiin caaisha way isu yargeyn jirtay si uu noqdo wax mawqic ama meel ruuxii kaga dhaca waxtar noqda markaasay saa ku qaybin jirtay iyaduna sanabeed wallah subxana wa tacala ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك